fadhigii maanta golaha guurtida somalilan oo uu shirgudoominaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi mudane siciid jaamac cali ayaa mudanayaasha golahaasi waxay warbixinno kala duwan ka horjeediya guddoomiyeyaasha guddi hoosaadada guudida arrimaha gudaha nabadgelyada iyo difaaca ee golahaasi guurtida iyo guddi hoosaadka guudida dhaqaalaha xildhibaan maxamed sheekh cabdiraxmaan oo ah guddoomiyaha guddi hoosaadka guudida arrimaha gudaha nabadgelyada iyo difaaca ee golahaasi guurtida ayaa mudanayaasha golahaasi warbixin ka siiyey mas-uuliyiinta qaranka ee ay la soo kulmeen guddidoodu iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen mas-uuliyiintaasi qaranka guddiga nabadgelyada iyo difaaca ee golaha guurtida jamulsan iyadoo ka duulaysa qodobada boqol iyo saddex iyo labaatan iyo boqol iyo afar iyo labaatan ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan iyo waajibaadka xeeroosaadka golaha guurtida qodobadiisa saddexaad farqadda saddex iyo doodii ajandaha kalfadhiga lix iyo lixdanaad kulamo la yeesheen wasaaradda arrimaha gudaha taliyaha ciidanka booliska taliyaha ciidanka debdemiska wasiirka wasaaradda gaashaandhigga warbixintaasi oo sida tan warbixinta wasaaradda wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha guduhu waxa uu guddiga uga warramay uga xog warramay guud ahaan xaaladda guud ee nabadgelyo oo uu sheegay inay aad ay marayso meel aad u wanaagsan marka laga reebo dhallinyarta bilaa camalka ah ama dhallinyarteenna oo iyo kuwa iskuullada ka dhacay oo rabshada ka sameeya magaalooyinka taas oo sabab u tahay waalidiintii oo aan mas-uuliyaddii ka saarayd inta badani aanay gudanin inta badanna ay u badan yihiin dadka kala taga ama reeraha duma ay mushkiladaha ay ku soo kordhisay qarankan ay ka mid tahay waxa uu sheegay in loo baahan yahay inaan xoogga saarno dhammaanteen sidii aynu u toosin lahayn dhallinyarta sababtoo ah xilba ay naga saaran dhammaanteen haddaynu nahay mas-uuliyiinta amniga iyo golaha guurtidaba isna oo isna ay nabadgelyada iyo ilaalinta amnigu waajibaadkiisa tahay sidoo kale waxaanu la kulannay taliyaha ciidanka booliska isagoo sheegay in ciidanka booliska uu xaqiijiyey jawi nabad iyo xasilooni leh oo ay muwaadiniinta ku noolaan karaan si taa loo helana maalin kasta waa noo dagaal sababtoo ah waxaa ka shaqaynaa amniga gudaha oo aad og tihiin inay jiraan xaalado badan oo ay ka mid tahay kuwan soo socdaa kow dhallinyarta runtii maanta caqabadda inagu ah waxaa caqabad inagu ah rabshado badan sameeya sidii ay inay iyagu islaayaan oo ay isaga hor yimaadaan kooxo waxaa sidoo kale inta badan dhacda falal amni darro oo dadka ay ku baadhaan kuna dhibaateeyaan sidoo kale waxaa la dagaalama ciidanka la dagaalamaan ciidanka iyaga oo ka kala hor imanaya hub iyo dhagxaan iyo midiyo waxaanu ka leenahay qorshe cad sidaad og tihiin qaar waxaa loo qaaday xabsiyada bariga iyo kuwa galbeedkaba sidoo kale xeeladaha kale ee ay dhallinyartaasi la soo baxeen waxaa ka mid ah in labaatan koox labaatani is urursato dabeetana ay marsadaan baashan saliid macsarta la yidhaahdo dabeetana ay isku weeraraan sidaa ugu dambayn waa in wada shaqayn aynu ka yeelanno wacyigelinna laga sameeyo sidii ay dhallinyartu ku toosin lahayn waayo bilaayo kale ayaa inoogu soo dhuumanaysa oo ka faa'iidaysanaysa enerjiga gadaaman sidoo kale waxaa kale oo aanu la kulannay taliyaha ciidanka debdemiska waxa uu guddida uga siiyey in ciidanka debdemisku noo gudbiyeen warbixin waxay noo soo gudbiyeen warbixin lix biloodii ugu dambeysay ku saabsanay taasoo ay qabteen ciidanka debdemiska qaranku ee gobolka gobollada inta ku inta ciidanku u dhisan yihiin dabkaasi oo isugu jira guryo daaro warshado kaalmo shidaal bacadlayaal gawaadhi kala nooc ah iyo gudaafado iyo dhir intaay sheegeen waxaa lixdii bilood ugu dambeeyey lix iyo konton qof baa ayaa ayaa wax ku noqdo ku dhintay lixdan gaadidii waxbay ku noqdeen afar iyo toban xoolaa waa la badbaadiyey guryo dabqabsaday gaadiid isku dhacay waxyaabahaasoo dhan bay sheegeen waxaana magaalada hargeysa ka dhacay dab ku dhow laba boqol iyo saddex iyo soddon dab qorshaha dhisidda ciidanka debdemiska ayay nooga warrameen iyagoo ku ballaadhinaya maadaama oo saxmad weyne magaalada ka jirto koonayaasha magaalada oo iminka dhismayaashoodii inkastoo ay dhaqaale u waayeen oo hakad galay haddana ay ka mid tahay maxamuud haybe ibraahim koodbuur axmed macalin haaruun saddexdaa xaafadood baa loogu sameeyey goobo laga sameynayo debdemiska qorshaha dhismaha ciidanka waxaa u qorshaysan in lagu ballaadhiyo oo iminka ay u jiraan si qaranka o dhan ay u gaadho magaalada burco xarunta burco iyo wajaale iyo boorama ay ka howlgalaan oo ay u hadheen gobollada intii kale sidoo kale isugeynta howlgallada iyo hantida ay badbaadiyeen markii ay noo sheegeen waxay sheegeen markii laga soo bilaabo waxaa la badbaadiyey hanti dhan shan milyan lix boqol iyo iyo koob iyo sagaashan kun tirada dabka laga badbaadiyey waa boqol iyo labaatan dab labadii kun iyo shan iyo tobankii marka laga hadlo waxaanu badbaadinay bay idhaahdeen laba boqol iyo labiyo lixdan oo u dhiganta qiimaha la badbaadiyey lacagta qiimahaasi waa siddeed iyo konton kun lix boqol iyo koob iyo toddobaatan kun oo dollar ugu dambayn iminka tan aynu ku jirna lixdan bilood ugu dambeeyey waxaa ka dhacay laba boqol iyo labiyo sagaashan dab tootalka lacagta la badbaadiyey waa milyan laba boqol labiyo lixdan kun shan boqol iyo koob iyo siddeetan dollar marka la isu wada geeyo lacagta ay afar taas sannadood ee uu jiray guddidaasi demdemisku ay badbaadiyeen waxa weeyaan labiyo soddon milyan toddoba boqol shan iyo labaatan kun iyo toddoba boqol iyo saddex iyo todobaatan dollar taasoo aad dareemi karaysaan culayska iyo iyo iyo iyo iyo ahmiyadda ay u leedahay ciidanka dowladdiisu qaranka wasaaradda gaashaga waxaa jira hadallo waxay jirtay wada hadallo inooga socday buu warbixintii wuxuu naga siiyey ciidanka tukarraq iyo xaaladdu halkay marayso taasoo ay sheegeen in beesha caalamku ay ku dhex jirtay sidii nabad loogu soo dabaali lahaa xaaladda ka taagan tukarraq taasoo somalilan iyo ay isaga dabqaadeen iyo puntland wuxuu noo sheegay qodobadii lasoo qaatay ee lasoo bandhigay inay ahaayeen afar qodob oo kow ka tahay in xabad joojin rasmiga la sameeyo in arrimaha bini'aadanimo dhinac waliba fudaydiyo oo la sii daayo in maxaabiista la isdhaafsado wixii maxaabiis la iska hayo iyo in wadahadal la furo taasoo dhammaan shuruudahaasi ay somalilan si toosa u aqbashay ilaa iminkana laga la'yahay dhinacii kale kuwaasoo dhammaantood ay horeba somalilan uga go'nayd inay si nabadgelyo ah loogu wada noolaado haddana ay soo dhoweynayaan nabad ku wada noolaanshaha mandaqadda sidoo kalena waxa uu wasiirku noo sheegay inay ciidamada qaranku ku filan yihiin sugidda dhammaan xuduudaha jamhuuriyadda somalilan haddana ay ku sugan yihiin inta badan marka laga reebo qaybo ka mid ah gobollada bariga kuwaasoo ay xukuumad ahaan go'aan ka tahay in lagu gaadho si nabadgelyo ah si waxana looga qabto baahiyaha asaasiga ah iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha geesta kalena guddoomiyaha guudida arrimaha gudaha nabadgelyada iyo difaaca ee golahaasi guurtida somalilan xildhibaan maxamed sheekh cabdiraxmaan waxay guddidoodu tala ahaan ay kusoo jeedinaysay qodobo ay ka mid ahaayeen talabixinta guddida kow waxaa noo soo baxday in loo baahan yahay xeerarka golaha aynu u baahanay inaynu amendment iyo iyo iyo curinba ku samayno xeerka wadamarista gaadiidka xeer number fifty six oo u baahan in dubahabeyn lagu sameeyo waajibaadka golaha iyo guddidana ay tahay laba xeerka nabadgelyada iyo anshaxa xeer number fifty one iyo aasaaska xeerka ciidanka demdemiska saddexdaa xeer talabixintayada koowaad bay ka mid tahay guud ahaan talabixintayadii waxaan kusoo koobi doonaa kow in xukuumaddu daboosho baahiyaadka kor loogu qaadayo ammaanka sida dhismayaasha rugaha booliska kordhinta ciidamada booliska gaadiidka booliska ee degmooyinka iyo degaanada fogfog laba si loo xoojiyo amniga nabadgelyada iyo waxaa lagama maarmaan ah in lagu dadaalo xaq soor cadaalad lana adkeeyo socodsiinta sharciga iyo kala dambaynta sidoo kalena lagu dadaalo daadejinta daadejinta dowladaha isla dowladaha hoose isla markaasina fuliyo go'aamada iyo xukumada ka soo baxa maxkamadaha fulin la'aanta xukunka maxkamaduhu waxay horseedaa haybad la'aan dowladeed iyo inay horseedo amni xumo in kor loo qaado wacyigelinta iyo tababarada ku saabsan ahmiyadda nabidda xalinta khilaafaadka kuwaasoo iska kaashanayaan golaha guurtida wasaaradda arrimaha gudaha maamulka gobollada iyo degmooyinka booliska madax dhaqameedka iyo waalidiinta in xeerka in xeerarka nabadgelyada dib u eegis lagu sameeyo oo ay ugu horreeyaan kuwa aan kor ku soo xusnay in xukuumaddu ahmiyad weyn siiso sidii loogu heli lahaa gaadiid iyo qalab casriya oo lagu lagula dagaalamo masiibooyinka dabka sidoo kalena miisaaniyadda loogu qoondeeyo dhaqaale dabooli kara waajibaadkooda in qorshaha qorshaha biyogelinta dalka lagu daro kaalmo ay ciidamada demdemisku ka qaataan ka qaadan karaan biyaha dhaamamka dhammaan degmooyinka iyo wadooyinka magaalada magaalooyinka in dhammaan goobaha mashquulka ah ama isgoysyada lagu rakibo security cc camaradii loona sameeyo kooxo i t ah oo ururisa dhacdooyinka maalinlaha ah ee ay kamaradahaasi qabtaan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhankiisana xildhibaan axmed nuur awcali oo ah guddoomiyaha guddi-hoosaadka guddida dhaqaalaha ee golahaasi guurtida somalilan ayaa warbixintiisa in guddidaasi dhaqaaluhu ay warbixintooda ay xoogga ku saartay sidii horumarinta dhaqaalaha xoolaha nool sidii xoogga loo saari lahaa qodobo badan baanu soo diyaar garaynay muddana guddoomiyey waxaa ugu horreeya xoolaha nool qodobada waxa weeye waxaanu soo qaadnay in la horumariyo si dhaqaalaha loo horumariyo waa in lafdhabarta xoolaha nool oo aan lafdhabarta dhaqaalaheenna in la horumariyo xagga daaweynta biyaha in biyaha xagga biyaha la hormariyo in la sameeyo seerayaal waaweyn waa xagga xoolaha nool xagga daaweynta in la sameeyo tiiman joogta ah tiiman joogta ah oo daaweynta xoolaha daaweeye xoolaha in dhaamam waaweyn loo sameeyo water catchments waaweyn si wakhtiyada abaarta oo kale ay ugu baxsadaan in la sameeyo seerayaal waaweyn oo xooluhu ku baxsadaan wakhtiyada abaarta saddexdaa qodob baa ugu muhiimsan saddexdaa arrimood waxa weeyaan biyaha waanu ognahay waxaa dhibaatooyin ka dhacay xoolo badan baa haraad u dhintay dhulka qaarkii in la sameeyo baliyada waaweyn oo la horumariyo waa soo qaadnay seerayaal waaweyn oo lagu baxsado wakhtiyada jiilaalka ah xooluhu ku baxsadaan na waa muhiim dhowr goorna waynu soo jeedinay taas waxa weeye qodobkaas waa xagga xoolaha nool xagga kalluumaysiga in la sameeyo iskaashitooyin kalluumaysi oo dadka la jihayo bad dheer baynu leenahay baddaa dheer ilaahay wuxuu ku banaystay kalluun buu ku banaystay marka waxa weeye in la sameeyo iskaashatooyin kalluumaysi oo dadka la jihayo waa qodob qodobka labaad waxa weeye in la kiciyo warshada nasfish ee berbera si loogu kaydiyo kalluunka kaas oo markaa loo samaynayo market loo raadinayo market dabadeed iyo mid gudahaaba een, suuqna looga sameeyo Ethiopia oo mesela qaadkoo kale lagu bedelo kalluunka waxa weeye haddana wax soo saar yeelana waxa weeyaan dalku waxba dee waxba waxba kordhin maayo marka in la sameeyo kalluunka kan in loo sameeyo kayd weyn oo meeshii lagu kaydin lahaa oo ah warshada nasfish ee berbera in loo kiciyo si loogu kaydiyo oo uu intuu doono u ooli karo markaa suuq loo soo helana loo loo dhoofin karo Een, lambar two waxa weeyaan in la sameeyo iskaashtooyin milix milixna waynu leenahay labadaaba anigu waxaan waxaan soo jeedinaa haddaan guddiga dhaqaalaha nahay in etoobiya qaadka lagu bedelo oo suuq looga doono oo lala soo xaajoodo Een, ama dib kale looga waayana waxa weeye debadaha laftooda looga helo kalluunka labadu- labaduba waxa weeye suuq bay la helayaan market bay helayaan caalamka waayahay taasna waa labada qodobna waanu soo jeedinay waana xukuumaddana waanu ku dhiirigelinayna arrinta ayada ah Ee, waa kuwa waa kuwa waxa weeyaan waa aad baan ugu soo jeedinaynaa lambar three biyaha hore usoo sheegay in in loo sameeyo water catchments waaweyn la sameeyo een, oo biyaha kan dhulka loo qabto waxaa kaloo waxa weeyaan ee, waxaa kaloo la samaynayaa loo samaynayaa beeraha laftooda in loo sameeyo dhul biyood waaweyn oo dhaama oo ay mashiino loo saaro waa waa waa lambar two waayo wa- biyaha qabatinka badan faraha badan leh waxaynu kaga faaidaysana xagga beerana waa lagaga faaidaysanayaa waxaa kaloo jira wadanka biyo magaalooyin fara badan baan biyihii biyihii magaalooyinka biyogelinta magaalooyinka ayana bay boor tahay hargeysa lafteeda hadda laga cabanaya dee wixii kasoo hooseyna warkooda dhacf taana wax weeyaan waanu dhiirigelinaynaa in iyadaana wax weeye dhaqaalaha wax ka qaadanaysa waxaa jira waxa la yidhaha reforestationkii in dhulkii waa wax dhacay eh, dhulkii siiba desert ba awalba ahaa laakiin waxaa soo kordhay dee markii dhirtii waxa weeye dhirtii baa la ba- waa baaba'day marka dhuxul ba- dhuxul iyo si kastaba wax loo baarkeeyo arrinta ayadana waxa weeyaan in la sameeyo dhul dhirta lagu dhaqaalayo dhaqaalaynta dhirta forestation weliba khaasatan de wasaaradda ku shaqalay in hawshaa ay iska xisaarto oo dhulka sidii loo namaadeyn lahaa ama dhirta ee sidii aan u namaad guurin hawsha ayadaana in- iyo dhuxusha sidii loo kala tuurin lahaa iyo wixii lagu bedeli lahaa waa qodobka labaad infrastructure baa iyo jidadkii baa yimi jidadku waxa weeyaan dhaqaalaha qayb bay ka qaataan waxay fududeeyaan soo socodkay fududeeyaan ganacsiga fududeeyaan priority-gana ha la saaro misna waddada cergaabo kale haddana waddada cergaabo ku fashilano kuwa kalena samayn mayno marka sidii loo hirgelin lahaa loo dhammaystiri lahaa sida kuwa kale loogu gudbo farowgeed sida loo qaban lahaa hawsha iyadaa xil halin la iska saaro hawsha tan iyadaa waxay hoos imanaysaa aan soo qaadnay wasaaradda kal- wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dhirta iyo kalluumaysiga waa hoos imanaysa hawshan iyadaa waxaa kaloo hoos imanaya was- hawsha tan iyadaa wasaaradda dhirta iyo daaqa wasaaradda biyaha wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda gaadiidka waxaan ku soo koobnay marka anagu tobigaygaan ka hadlin dhaqaalaha lixdaa wasaaradood inay iska xisaaraan soo jeedintayadaas oo ku socda xagga xoolaha kalluumaysiga biyaha eh, eh, dhirta iyo daaqa ama reforestation wax la yidhahdo infrastructure oo jidadka iyo hawlaha gudaha iyo ganacsiga oo ah in market loo loo raaliyo kalluunka iyo milix haddaynu labadaas suuq u helo dhaqaalahan waa soo kabanaya Eh, intaasaan kusoo gabadha muddo gudoomiye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabagabadii fadhigaasi doomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi guurtida mudane siciid jaamac cali ayaa mudanayaasha golahaasi ku wargeliyey in guddi hoosaadada kala duwan ee golahaasi ay warbixinahooga soo diyaariyeen si golahaasi uga dhagaysto isla markaasina fadhi dambe ay iskugu iman doonaan maalinta berri ah haddii eebba idmo